subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo eeraadii haysnay qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bulshada jowhar oo ka hadlay saameynta ay carruurta ku yeelata furiinka ku yimaada qoyska kulan looga hadlayo horumarinta dakhliga gudaha oo lagu qabtay magaalada jowhar aqoon isweydaarsi ku saabsan la xisaabtanka dadka ay saameeyeen xaaladaha bini-aadanimo oo lagu qabtay muqdisho wejiga labaad ee talaalka carruurta oo laga daafuray kismaayo dhakhaatiirta dhobley oo ka hadlay dhibaatooyinka caafimaad ee ay la kulmaan haweenka xilliga uurka soodmo oo muqdisho ku qabatay shir ku saabsan ka jawaabista xaaladaha degdega wararka dibadda waxaa ka mid ah maraykanka oo turkiga uga digay in ay martigeliso xubnaha xamaas
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhagaystayaal waa subaxnimo arbaco taariikhda waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha nofembar sanadka labada kun afar iyo labaatanka markaana warkeeni oo fidsan bulshada magaalada jowhar ayaa ka hadlay saameynta ay caruurta ku yeelato furiinka ku yimaada qoyska cabdifataax axmed macalow ayaa soo jeedinaya muddooyinkii dambe geyiga soomaalidu waxaa kusoo badanayay hadalhaynta amuuraha kalata gareeraha taasi oo sababta inay hoos u dhacdo tayada waxbarashada ubadka soomaaliyeed haddaynu si kale u dhigno waxyaabaha dadku ay sida weyn ay uga walaacsan yihiin ayaa ka mid ah furiinka kaa oo sabab u noqda in caruurtu ay heli waayaan koriimada jacaylka hooyada iyo aabaha oo wada jira waxaana meesha ka baxa mustaqbalka iyo cayatiinka wanaagsan ee ubadka waxaana sal ka bilaarsada jahliga oo caruurtu waalidiintoodu ay kala tagaan badankooda ma helaan daryeel waalid oo aabba iyo hooyo u dhammaystiran si looga baaqsado islamarkaana loo yareeyo xaaladaha kaleta gareerka iyo burburka familka ustaad maxamed faarax iyo hiba oo ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada tani jowhar ayaa ugu baaqaya waalidiintu inay ku dadaalaan inay si wanaagsan u barbaariyaan ubadkooda islamarkaana aqalgalkooda ay kaga shaqeeyaan in la helo maskax dhammaystiran oo maamuli karta reerka
biniaadan soomaalida waxay ku maamaadaa biniaadan afkiis caraa buuxisee qof maantay maxay ahayd wax walba baahi walboo jirto loo dhammaystiri karo ma jirto maalin maalin noloshu hoos waaye maalinna noloshu way ku siina maalinna way kaa qaadane mar walba in gabadhii iyo wiilkii labadii qof oo qoysku isla samaystay inay isla fahmaan arintaas oy isku dhimirayaan oo isku dulqaataan oo waxyaabaha maxay aheetoy qaar loo sabro oo ninkii sabro oo gabadhii sabarto taas ayaa lagu gaari karaa qoys dhisan taas ayaa looga horteegi karaa qoys burbursan sidoo kale bulshadana qeybaheeda kala duwan sida culamaa udiinka waaridiinta odayaasha dhaqanka dhammaan waxay ka qayb qaadan karaan in qoysku dhisnaado waaridiintu waxay uga qayb qaadan karaan inay gabar iyo wiil aad iyo aad loo tarabiyeeyey laga soo baaraan degay sidii dad loola dhaqmi lahaay sidii dad loola noolaa lahaa intaasoo dhan lasoo baray inay waaridkii inay soo saaraan aqoonta inay kasoo dhisaan tarabiyada inay kasoo dhisaan waaridka taas ayaa waalidkay saaran tahay gabar diyaarsan oo wax walboo dabcan annaga dhaqanaa leenahay hadday ahaadeed gabdhaha waxyaabaha ay leeyihiin mas-uuliyaadka ay leeyihiin in gabadhii lasoo baroo kale hadday aaleed een, xaafadii inkastoo qasab aysan ku ahayn waajibna aysan ku ahayn laakiin dhaqankeena soomaaliyeed inkastuu yahay gabadhii in lasoo baro cuntadii iyo wixii qaabkii loo sameyn lahaa iyo sidii een, xaaskeeda ay u qanac yacni sawjkeeda si ay u qanacsan lahayd si lamidana ninkii in lasoo baro mas-uuliyaadka saaran inuu waalidku soo baro aabbuhu inuu soo baro kusoo tarabiyeeyo waxa haddaan qofka lagu soo tarbiyen sidii mas-uuliyad loo qaadi lahay sidii ee, maxay ahayd reerkaas in lagu shaqeeyo loo baro tagtigareeyo loo ilaaliyo een, caruurtaas iyo marwadaas si in loo ilaaliyo haddaan lagu soo tababarin een, horumar fiican furiinka horta inta badan habeenka ma laha labada qof horta calafkooda soo dhammaada laakiin wax waxaa mid loo ku yimaadaa ama dumarkoo ka yimaada ama raggoo ka yimaadaa hase ahaato een, dayacaadda caruurta een, inta badan een, aabbaha ilmaha dayaco maahine hooyada ilmaheeda ma dayacdo hooyo ilmaheeda dayacayso hal iyo laba lee waaye maahine ma badna ma fahante marka anigan hiba ahaanteyda ilmo laygu dayacayaan haystaa alxamdulilah shukur dhexdaan u xirtay ilmaheyga waan korsadaa een, guri kiraan deganahay alxamdulilah iskuul bay ii dhigtaan dugsi bay ii dhigtaan anigaana marka hadda kaalintii hooyanimo iyo aabanimo kasoo baxa marka inta badan aabbaha dayaco caruurta een, waxaan dhihi lahaa horta awalan ninka inta oo sheegla ay isla socdaan ay maxaakuusha ay haasaabayaan een, ha ogaadaan macnaha ha fiiriyaan dabeecadiisa iyo dhaqankiisa sida ay ayaga ay macnaha reerkeena iyo dhaqankeenaba ay u ogaadaan ragga sidaas si lamida aan dhihi lahaa horta een, dumarka ha u ogaadaan hana ka fiirsadaano inta badan een, waxaana waa dhihi lahaa nin aan shaqaysanayninne maxaa kuu sheegaa dumarka ayagana yan guursanaan dhehelaa burbura ku imaana qoyskooda hadhow birka saacad damba arday badan ayaa waxbarashadoodii iyo koriimadoodii wanaagsanaa ku waayay kadib markii reerkooda uu burburay waxa ayna noqdeen kuwa xaalado kala duwan ugu nool gudaha magaalada tani jowhar kulan looga hadlayay horumarinta dakhliga gudaha ayaa lagu qabtay magaalada jowhar xaliimo cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxay magaalada jowhar ku qabatay kulan looga hadlayay horumarinta dakhliga gudaha kulankaasi oo ay la qaadatay ganacsatada magaalada jowhar waxaana kulankaasi kasoo qeyb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabeelle ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed ibraahim xiirane wuxuuna ka warbixiyey kulanka ay la yeesheen ganacsatada ku dhaqa magaalada jowhar
barnaamijkan oo wacyigelinta waxaan rabnaa duulaahi raa berri damboo bilaabanaa ganacsatada haddii loo yimaado xoolo loogama rabo wax looga rabo male waxaan ka rabnaa in la diiwaan geliyo haddii si arrimo kale oo hadda aan rajaynayn haddii yimaadiin dadka loo diiwaan gelisan qof aanin oo meesha kasoo bixin si aad ka warqabtiin hadda johor barnaamijyo kale oo soo socdo oon diidnay qof aan shati hirshabeelle oon haysanin ama degmadaas haysanin ma ka qayb geli karo qofka waxaan rabnaa ganacsata ah oo shati leh oo johor joogo anaga nambaraan siini nambarka iskale taleefonkiisa iyo magaciisaa la suubinaa qofkaas liiska dadkaan hayn bisaa ka tartami karo hadda sidaad ka warqabno inta badan shaqooyinka sabkontraad u badan yihin reer johor saa hadda fahansanahay oo dadkii daaqda bixinaya iyo dad isfahansanaya waxbaa jiro wixiina waa ku maqannahay si wixii loo helo ay dadka reejoor ugu soo laabtaan barnaamijkaas waa barnaamij wacyigelina diiwaangelinta dhibha oo arkina oo mid dhaqaalini laga rabo maa mar saddexaadna waa niigu soo celi waana mahadsantihiin odayaasha dhaqankana si aad ay nala shaqeeyaan annagana waxaan leenahay odayaasha waa mahadsantihiin ururka haweenka faacadda walaashay waxaan leenahay idina waa aadan u mahadsan tahay dowladnimadana waa sida hadda aan arkayno berri dambe wixii ka dambeeya markuu dhammaado seminaarka qolooyinka wacyigelinta imaana wixii loogu talagalaa looga hadlaa qof walba ha isdiiwaan geliyo magaciisa taleefonkiisa nambarka ugu dhagan dukaankiisa ugu dhagan wixii uu dhiibanaa beri hadduu tartanka had soo socdo yimaado qof walba waxaa la rabaa liiskaasaa laga fiirinaa qofkii liiskaas laga helo waxaan leenahay wuu ku jiraa xataa qofka haddii canshuur bixiyo uu yahay oo kushin soomaali laga qaado qofka aan lacag ka qaadno wuxuu asna warqad wasaaradda maaliyadda bixiso hadduu qofka warqadaas dhimacta aniga waa ku tixgelinayna canshuur bixiyo waa dhinaca kale qaar ka mid ah ururka haweenka iyo ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka ayaa ka hadlay kulanka ay la yeesheen wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabeelle maasha allahu waxaan in badan la sugayaa hadda maxaan ku rahdaa kasoo yeeray ee wasaaradda maaliyadda dakhlin aruurinta waa soo dhawaynaynaa haddaan nahay haweenka gobolka shabeellaha dhexe waxaan soo dhawaynaynaa isu imaatinkan barakaysan waxaanu ku mahadsannahay waana ka soo qaybgalkeennana waa soo ajiibnay waxaanan taageersannahay barnaamijka halkan la isugu yimid in la dardargeeyo maadaama uu le- uu yahay barnaamij waxtar leh oo sida waddooyinka caafimaadka taa ilaahay kuma darnaadee wax badan oo hadda anigoo maqan lagu qaban doono ka wuxuu muhiim u yahay bulshada ku nool Hirshabeelle khaasatan degmada hadda aniga aan joogno oo hadda na khusayso oo gobolka Shabeelle dhexe degmadiisa Jowhar waxaa la rabaa dadka inay canshuur bixiyaal noqdaan wasaaradda maaliyadda waxaan ku hadlay inay dhaqaalaha ay qaado waxaa lagu adeegaa bulshada waxaa soo gela amnigaa soo gelayo daryeel kaloo bulshada soo gelayo anaga caalanka wax laga soo aruursho waa canshuure in deeq noogula keeno oo gabdhahayna iyo wiilashayna meel la fadhiisiiyo ee caag lagula sawiro iyo hal xaboo saabuun lagu sawiro waxaa ka fiican in canshuur bixiyaal naqanno canshuurtaasna wasaaraddii waxaan leenahay xoogaa dib hanu wala soo celsho
ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabeelle cabdulaahi saalax muudey ayaa kawama ayaa sheegay in shirkani uu yahay mid kor loogu qaadi doono oolaha ganacsiga iyo dakhliga hirshabeelle gooni baan u xeehay dadgelinta dakhliga gudaha dowladda hirshabeelle Een, muhiimad gooni ayuuna u leeyahay maxallaha iyo dowladda hirshabeelle in la dardargeliyo dakhliga gudaha in la dardargeliyo aad uu muhiim ugu yahay Een, sidoo kaleente dar- dakhliga gudaha haddii la dardargeliyo dowladda waxay awood u yeelinaysaa maxallaha inay bixiso mushaaraadka shaqaalaha inay bixiso awood u yeelinaysaa inay wax ka qabato kaabayaashii maxallaha ee dhaqaalaha een, arrimaha waxbarashada dowladdu inay wax ka qabato Een, hadda saa la socotaan dowladda hirshabeelle waxay bixisaa magaaladan keliya waxaa ku yaala aan u malaynayaa wasaaradda waxbarashada ka imaaday afar iskuulaa ku taalo oo free ah oo dadka wax ku bartaan Een, dowladda hirshabeelle ayada maxaa la dhahaye meel kasta u gashay number qof kastoo ganacsataa wuxuu yeelanayaa number u gooni ah asiga uu leeyahay uu yeelanayaa meel kasta uu hirshabeelle uu tago waxa laga shaqaynaya waxa waaye maanta hadduu nuur qandaraas ka qaato baydhabo communities ka qaato in maxaa la dhahaye canshuur bixiye uu ka yahay dowladda hirshabeelle in la ogaada rabnaa system isku xiran oo dowladda hirshabeelle oo dh- waddanka soomaaliya oo dhan aa laga shaqaynaya waxaa rabnaa inaan garab nagu siisaan maanta keliya ma rabno maxaa la dhahaye ganacsiyada reer Hirshabeelle inay Hirshabeelle kaliya ku koobnaato ma rabno waxaan rabnaa inay Kismaayo tagi karto qandaraas ka qaadan karto Baydhabo tagi karto qandaraas ka qaadan karto haddii systemka la galo la arki karo maxaa la qofka inuu cashuur bixiyo yahay marka intaas ka shaqaynaynaa waxaan rabnaa insha Allah in teamka idin imaan doono ganacsiyada igu imaan doono loo fududeeyo wax lacag la iskaga rabo ma jirto Soomaalidu inta badan waxa waaye lacag ay ka carabtaa dowladda haddii mar diiwaan gelin bilowda waxaa la leeyahay dowladda lacag carabtaa la leeyahay Een, lacag idinkama rabno canshuur waa bixisaan canshuur waa idinlaga qaadaa duruufaha kusuguntihiin ognahay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wado dadaalo lagu xoojinayo sharciga iyo shirkada ganacsatada ku dhaqan magaalada jowhar aqoon isweydaarsi ku saabsan la xisaabtanka dadka ay saameeyeen xaaladaha bini-aadanimo ayaa lagu qabtay muqdisho saare cabdi xuseen ayaa soo jeedinaysa kulankan oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa waxaa soo qabanqaabiyey guddiga horumarinta adeega bulshada ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kaa oo loogu hadli doono la xisaabtanka dadka ay saameysay xaaladaha bini-aadanimo kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan baarlamaanka guddiga horumarinta adeega bulshada ugu horeyn xogeyaha guud ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulle ayaa kasoo qaybgalayaasha kulanka kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan runtii eh, barnaamijkan maanta aan u joogno oo social service development committeega ay soo gudbin doonaan inta badan wuxuu ka hadli doonaa accountability-ga eh, waxyaalaha la xiriira populationka iyo guud ahaanba arrimaha social service-ka Eh, kulamo hore aan qaadanay oo runtii ay ka mid ahaayeen eh, b- b- seminaarkii lasoo bandhigay iyo arrimo kaleba marka waxaan rabaa anuu fursaddan ka faa'iidaysanayo inaan u mahad celiyo hay-adda unicef sidoo kale doctor bincoof howlwadeennada golaha iyo howlwadeennada hay-adda unicef wada shaqaynta iyo barnaamijyadan sidaa uga wada shaqeyno waxaan rajeynaynaa sanadka soo socdana sidaa ay si ka fiican looga wada shaqeyn doono dhanka kale gudoomiyaha guddiga horumarinta adeega bulshada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan nasre saalax cabdi oo furtay kulanka ayaa ka warbixisay ujeedka loo qabtay kulankan waxaan kusoo dhaweynayaa aqoonsi isweydaariskan ee ku sababan accountability-ga iyo arrimaha arrimaha bulshada ee baarlamaanka waxaan ku mahad celinayaa unicef sanula shaqayseen iyo diyaarista tababarkan ee ayaama socday insha allah waxaan rajeynayaana sanadka cusub anakuna istaraatiijiyad la imano iyo eh, diyaaris tababaradan u baahnaando aad baa umahadsantihiin kulanka ayaa looga hadli doonaa sidii loo samato bixin lahaa dadka ay saameysay xaaladaha bini-aadinimo wejiga labaad ee talaalka caruurta ayaa laga daafuray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose xalim cali ibraahim ayaa mar kale faahfaahinaysa wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland axmed ismaaciil garas ayaa magaalada kismaayo ka dahfuray wejiga labaad ee qorshaha ka daba tagista talaalka caruurta ka yar shanta sano ee aan qaadan ama aan dhammaystiranayn talaalka daahfurka talaalka ayaa waxaa kasoo qeyb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland xuseen macalin cali qaar ka mid ah bahda wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ka shaqeeyo arrimaha caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland axmed ismaaciil garas ayaa faahfaahin ka bixiyey daahfurka talaalkani dadkii nagu caawinaya talaalkana faa'iiday u tahay ilmahanaga iyo dadkaan caawinayna faa'iiday u tahay shaqaalaha iyaga iyo dadkan hawshan fulinayana waayo aragnimo iyo qaladaad ay sixi doonaan oo in the future aysan ku dhici doonin bay u noqonaysaa haddii ilaha yidhaahdo marka waxaan jeclaan lahaa oon aada uga codsan lahaa qoladiina u dhunduleel shaqaalaha fiilka jooga oo kormeerka kule oo shaqada gacanta kula jiro oo cabdinaasir ugu horeeyo oo qolyihiinaan ka socda hay-ad unicef iyo maxaa la yidhahdaa w h o iyo hay-adaha o dhan ka socdaa in aada daily xogta aada heshaan isku daydaan next day galabtii marka la yimaado oo la iswareysto next day waxaa sixidda u baahan inaad inay clear ahaada wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ayaa wadaa dadaallo kor lagu qaadayo talaalka ay qaataan caruurta ka yar shanta sano dhakhaatiirta magaalada dhoble ayaa ka hadlay dhibaatooyinka caafimaad ay la kulmaan haweenka xilliga uurka saare cabdixuseen ayaa soo jeedinaysa dhibaatooyin badan ayay hooyooyinka soomaaliyeed kala kulmaan marka ay ku jiraan xiliyada dhalmada waxaana usii dheer in ay qaarkood aysan helin daryeel caafimaad waxaana jira haween ah umlisa dhaqameedyo kuwaas oo umliya hooyooyinka qaar ka mid ah dhakhaatiirta magaalada dhoble ayaa ka barbixiyey saameynta habeenka ay kala kulmaan dhiig furanka ku dhaca xilliga dhalmada bismillaah magacaygu waa eebla xarunta waa bosnia m c h waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta m c h ka bosnia dhiigbaxaas caafimaad darro uu keenaya hooyada markay dhasho siiba xaafad ku dhasho ama waxaa laga yaabaa b o ps wax la dhaho ama xinjiraba laga soo haaqana laga yaabaa haddii maamada way dhasho oo meeshaa looga tago waxba laga soo sameynin oo xinjiraha laga soo haa way dhiigbaxaysaa dhiigbaxaas marka dambe shoog wax la isku bedeli hooyadaa koomay sii galaysaa ayadoo waxaa lagu keenaa baralays oo iska daasanba oo naftaba ku jiro ma ku jirtaa lalee marka unbaad loo sameyn wixii daawo oo dadaal aan u sameynaa taasoo ayadoo ka mid ah inay xinjiraha aan ka soo haaqno daawooyinkii ugu habboonaa markaas qofka ee dhalo oo dhiigbaxo la siinay aan siino ayaan la sameeya ayada magacaygu waa nimo waxaan ahay dhaktarada caafimaad caafimaad darada ka imaata dhiigbaxa aad bay u fara badan tahay waa caafimaad darada ku imaata dhiigbaxa waa hooyada oo ilme tabardarri dareynta oo awood ay ku qabsan weyda ilmaheeda waa dhiig la-aan ku dhaceysa maamada waxaa kaloo ku imaada hadday dhiig baxdo inuu dhiigeedii laga waayo xarumaha caafimaad ee lagu keedinaya dhiiggaasi markaana soodmo ayaa muqdisho ku qabatay shir ku saabsan ka jawaabista xaaladaha deg dega gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka ee sodma maxamuud macalin cabdule ayaa magaalada muqdisho ka furay shir wadatashi oo muddo laba cishaa socon doona kaas oo laga hadlayo hagidii isku dawiridda ka jawaabista xaaladaha deg dega kulankan waxaa si wada jira usoo qaban qaabiya hay-adda maareynta musiibooyinka sodma wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada soomaaliya iyo barnaamijka cuntada adduunka ee w f b shirkan waxaa lagu casuumay qaar ka mid a agaasimayaasha guud ee wasaaradaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya sida maaliyadda beeraha xanaanada xoolaha qoyska iyo horumarinta xuquuqda insaanka sidoo kale waxaa goobjoog ka ah qaar ka mid a wasaaradaha gargaarka dowlad goboleedyada dalka ururada taageera soomaaliya iyo hadaha caalamiga ah kulankan ayaa la filayaa inay kasoo baxaan talooyin ku habboon kaabka ka jawaabista xaaladaha deg dega ah iyadoo loo marayo habka ilaalinta bulshada sida saameynta istaraatiijiyada ka jawaabista khataraha markaa dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqadii saare cabdixuseen
hadii aan ku hormaro sarifka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka dollar heerka qabashada lakala siisanaya qiimo lacageed gaaraya laba milyan iyo sideed boqol halka bixinta lakala siisanaya laba milyan sideed boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka dollar ayaa lakala siisanaya qiimo lacageed gaarayo sideed labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta lakala siisanayo labaatan iyo sideed dhibic shan markana dhanka iyo maciishada bariiska nooca loo yaqaana safaarigaha ayaa loorkiisa lakala siisanaya qiimo lacageed gaaraya milyan konton iyo afar kun oo shilinka soomaaliga ah halka haafkiisa silkalsiisanayo shan boqol labaatan iyo toddoba kun oo shilinka soomaaliga ah loorka burka ayaa suuqyada magaalada jowhar la kala siisanayaa toddoba boqol sagaashan iyo lix kun oo shilinka soomaaliga ah halka haaskiisa la kala siisanayo saddex boqol sagaashan iyo sideed kun oo shilinka soomaaliga ah baastada dhedheer nooca loo yaqaano intervela ayaa la kala siisanayaa laba boqol sagaashan iyo sideed kun oo shilinka soomaaliga ah nooca loo yaqaano makarooniga ayaa la kala siisanayaa saddex boqol labaatan iyo lix kun shilinka soomaaliga ah jirgaanka saliid cadeeda ayaa suuqyada magaalada jowhar la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraysa toddoba boqol labaatan iyo afar kun oo shilinka soomaaliga ah saliidda nooca loo yaqaano macsaradaha ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraysa milyan laba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah sokorta loorkeeda ayaa la kala siisanayaa milyan hal boqol sagaashan iyo saddex kun oo shilinka soomaaliga ah halka haafkeeda la kala siisanayo shan boqol sagaashan iyo lix kun dhibic shan oo shilinka soomaaliga ah caanaha xilwa ayaa la kala siisanayaa afar boqol sideetan iyo afar kun oo u dhiganta toddobiyo toban doolar oomada fasklin ayaa la kala siisanayaa afar boqol labaatan iyo lix kun oo u dhiganta shan iyo toban doolar oomada nuuca loo yaqaan hilaac ayaa la kala siisanayaa saddex boqol iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga ah bogoska jubaa ayaa la kala siisanayaa konton iyo toddoba kun oo shilinka soomaaliga ah markaana cayaaraha kooxda kubadda cagta barshona ayaa lagu soo waramayaa in ay go-aamisay qiimaha ay ku doonayso ravina haddii ay ku qasbanaato inay iibiso ravina suuqa soo socda inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiya xagaaga waryahanka boosaska badan ee ka ciyaara ayaa lala xiriirinayay inuu isaga tago kooxda xidiga reer baraasiil ayaa wacdaro ka dhigaya xeryaareedkan isagoo ah hogaamiyaha weerarka kooxda xeryaareedkani sida laga soo xigtay weerarka barshona ayaa ka meemeerinaysaa inay iska iibiso xidiga iyagoo doonaya inay heshiis cusub ka saxiixdaan qodobkaasi cayaara ayaa ugu dambeeya guud ahaan dhegaystayaal warkeed ka dhagaysanaysa raadiyaha isnaa ee magaalada jowhar nabadgelyo